إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن طمcahm بإحsaan إلى yوم الdيin faslun fii أxkaami rajcati soo ceshiga axkaamtiisii fasalkiisii weeye waidaa dallaqa ninku hadduu furo imraataw xaaskiisa waaxidatan dalqatan waaxidatan hal dalqa hadduu ku furo aw ihnatayni ama laba uu ku furo falahu waxaa u sugnaaday muraajacatuha la soo ceshigeeda maa muddo ayay ceshigaas u sugnaaday lam tanqadi ciddatuhaa ciddadeedu aysan go-in oo aysan dhammaan ilaahay waa la naxariis badan banu aadanka dacfigiisu waa badan yahay waa gabadhii iyo ninkiina isqabtaana dhacda ilaahay weyne waa la naxariis badan fursadaa la siiyey qofku hadduusan iskaga cayaarin gabadhuna waxaa rabaa inaysan ku cayaarin ninkuna ku cayaarin labaduba waana ku cayaaran badanaaba fursadaas waxay tahay haddii ay xoogaa isqaba waayaan oo ay u arkaan inay kala tegayaan hal dalqa in lagu kala tago haddii la rabay haddee in la kala tago dalqadii waa furiin oo gabadha hal dalqa lagu furay waa furanta khalaas sidaasaa lagu kala nasanaa haddii quluubta ilaaha rogrogay quluubta alla bedelo oo dib ay isku damaaciyaanna meelay ka laaban karaan ay joogaan oo intaan ciddadu dhammaan hadday is ogolaadaanna haddee qof kale ayagoon u tegin laba un markhaatiyaa loo soo yeeraa laba ninoo markhaatiyuhu u soo yeeraa labadaas markhaati hortood uu leeyahay waa soo ceshaday xaaskayga maalan wuxuu leeyahay oo kaleeto raajactu zawjatii fulaana haddii aysan hor taagnayn hadday hor taagan tahayna wuxuu leeyahay raajactuki waa hadduu lafdiga rajciyada isticmaalo hadduu radda isticmaalana iyaduna waa la mide wuxuu leeyahay radatuki ilaa nikaaxi waa inuu nikaax ku daraa markaas imsaaq hadduu isticmaalana waa la mid uu yidhaahdo amsaktuki calaa nikaaxi oo markaas calaa uu ka daba marina marka alfaaddaa saddexda tuu rabu isticmaalaa inuu yidhaahda raajactuki waa hadday ka soo hor jeedo sharaxaynin dhiga waxa dhan sharaxaynin dhiga raajactuki uu leeyahy hadday ka soo hor jeedo khidaab ay tahay haddii aysan ka soo hor jeedinoo meesha ka maqan tahay oo labadii markhaatiga ay hor joogaana wuxuu leeyahay raajactu zawjatii uu leeyahy radda hadduu isticmaalo wuxuu leeyahy radatuki uu leeyahy haddii oo ayadii aysan uusan la khidaabayna radatu zawjatii ilaa nikaaxi ilaa nikaaxi marka imsaaqna waa isticmaali karaa wuxuu dhihi karaa amsaktuki calaa nikaaxi calaa u ka dabamarina amsaktuki calaa nikaaxi waa lagu dhihi karaa soomaali wuxuu dhihi karaa waa rajciyaystay xaaskayga ama waa ku rajciyaystay waa nikaaxaygiian kuu soo ceshaday waa uu dhihi karaa oo soomaali waa lagu dhihi karaa waa uu ku dhihi karaa bal carabiga hadduu yaqaano soomaali xataa waa ku dhihi karaa hadduusan carabiga qoonna iskaba daaba marka waa fursad haddana haddii muddo markii la wada joogo ay wada dhaqmi waayaan hal dalqo inay ku kala tagaan haddaysan israbin sidaasay u kala hareen hadday is rabaan fursad kaloo saddexaada u dhiman way soo ceshanayaan markay taas issoo ceshadaan saddexaad hadday isfahmi waayaan dalqadii ugu dambayday ku kala tegayaan saddex gordad wada dhaqmi waaye inay kala nastaan wey marka soo ceshi afraad ma bannaana taasu marka baabkaanu ka hadlayaa waidaa dallaqa hadduu furo ninkii imraataw xaaskiisa waaxidatan dalqatan waaxidatan wey mafcuul mudlaqa maxduufkaa laga sifayna dalqatan hadduu ku furo dalqadaasoo waaxidatan keligeeda aw itnatayni ama laba uu ku furo falahu waxaa u sugnaaday muraajacatuha la soo ceshigeeda maa mudday u sugnaatay soo ceshiga muddadaasoo lam tanqadi aysan go-in ciddatuha ciddadeedu waa intaan ciddadu dhammaan marka soo ceshiga sida rabbiba yidhi wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna raggaa xaq u leh sidaas darteeda hadduu go-aansado inuu soo ceshado haddii uu markaas uu soo ceshanayo uu niyeysto wanaag inuu ku dhaqdo gabadhaas wanaag inuu ku dhaqdo noloshii uu islaaxiyo waa u bannaanta asagoon weligeedii weydiin qof kala weydiin bal ayada asagoon weydiin uu rajciyeysan karaa waa xaq uu leey laakiin shardi maxaa ah waa inuu islaax doonayo waa inuu isleeyahay dhaqankii hagaaji laakiin hadduu isleeyahay ku dhib ayada maya waa daalim mujrim ah waana xaaraan wuxuu ku dhacaya mana u bannaana hadduu isleeyahay ku dhib yaysan guursanoo ciddadun ta dhammaatay yaysan madax bannaanaane ku dhib laakiin hadduu isleeyahay wixii arrintii hagaaji guurkii hagaaji dhaqankii hagaaji xaqu u leeyay inuu soo ceshado weligeediina inuu weydiiyaa shardi maahan ayada inuu weydiiyaa shardi maahan waa inuu markhaati sameeya waba markhaati inuu u sameeyo sida xadiidkii cimraan ibnu xusayn waa rajiyaystay markhaatina ma aanan samaynin yidhi wuxuu ku yidhi nebi moxamed alcaasida waa inuu markhaati sameeya sida raajixa waa inuu markhaati sameeya markhaatigaas hortiisa uu sidaas ka leeya marka asagaa xaqaas iskale ninku falow waxaa u sugnaaday ninka muraajacatuha la soo ceshigeeda maa muddu u sugnaaday lam tanqadi aysan dhammaan ciddatuha ciddadeedu waa ciddadu intaysan dhammaan fa in inqadad hadday dhammaato ciddatuha gabadha ciddadeeda xalla lahu waxaa xalaal u ah nikaaxuha la guursashadeeda waa inuu guursado bicaqdin nikaax caqdigaasoo jadiidun cusub markaas ragguu la mid yahay kaleeto waa inuu gabadhi iyadu ay oggolaato weligeedii waa inuu oggolaado meher waa inuu ogola waa inuu asagu oggolaado sidaas sidii uu markii horeba u guursaday sidaas uu guursan karaa haddii ciddadu ka dhammaato maadaamaan dalqadihii ka dhammaan hal dalquu ku furay ama labuu ku furay waxbaa u baaqi ah ciddadii waa ka dhammaatay ciddadu markay dhammaato waxaa dhammaaday arrintii isaga talada aheedu gacanta ugu jirtay oo uu soo cesho karay intaasaa ka dhammaatay laakiin guur cusubuu guursan karaa ayadoon nin kale soo marin uu guur cusub guursan karaa laakiin markaan maxaa shardi noqo iyadu waa inay oggolaato weligeediina waa inuu oggolaado isaguna meher waa inuu oggolaado khalaas waa guur cusub markaasna muxuu ku qabayahay kula joogtaa gabadhu wa takuunu waxay ahaanaydaa macaw la jirkiisa maa cadadkii baqiya haray oo mina dalaaqi dalaaq intii u hartay kula joogi hadduu hal dalqa ku furay marka dambuu guursado labu ku qabaa hadduu laba awal ku furayna marka dambuu guursado hal dalquu ku qabaa waa saas macnuhu fa in inqadad hadday godoy dhammaato ciddatuha ciddadeeda xalla lahu waxaa xalaal u ah nikaaxuhaa gabadha la guursashadeeda bicaqdi nikaax lagu guursado caqdigoo jadiidin cusub wa takuunu waxay ahaanaydaa macawla jirkiisa mid ku sugan calaa maa cadadkii baqiya haray oo mina dalaaqi dalaaq ah intii hartay kula joogayda fa in dallaqahaa laakiin hadduu ku furo alaaan saddex dalqadood lam taxila lahu xalaal ninkaas uma ahan ilaa bacda wujuudi khamsati sharaa'ida shan shardi la heliddeeda ka gadaal maahane shan shardi iyadoon la helin inuu guursada waa ka xaaraan shan shardi iyadoon la helin inuu guursadaa waa ka xaaraan hadduu saddex dalqo ku furo saddexda dalqo ama isku mar ha ahaadeen ama ha kale hakal marmar ha kale ahaadeen ha kala duunaadeen waa isku mid shantii uu kuu tirinaha inqiaacu ciddatiha ciddadeedu waa inay go'do minhu ninkan xaggiisa shardiga koowaad waxaa ah horta asagu waa furaya ciddadii waa inay dhammaato ay isaga ka ciddo tirsaydi waa koow wa taswiijuhaa waa inay guursato bikayrihi ninkaas kayrkiisa nin kale taswiijan saxiixan mid been abuura lama rabo fiiriya sharaxa taswiijan saxiixan aynu kugu qoran guur saxiix ah maxaa la diidayaa kii nabigu nacaladay lacana allaahu almuxallila waalmuxallalu lahu nacalad allaha ku rido naxariistana allaha ka fogeeyo ninka gabarh u guursadaa ninkii hore xalaalha u noqoto sawirran wuu saas u guursanaa ninka nin la heshiiyoo yidhaa gabadha ii guurso xalaal si ay iigu noqoto asagana nacalad allah ku rido laba nacal la qabo wey laba nacal la qabo wey nikaaxu taxliila leha waa xeeladaysi guur maaha waa guur maahan culummada mucaasiriintaahee rabbaaniyiinta qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen nikaaxa nuucaasa oo la nacladay waxaa la mida mucaamalo kasta oo aan ujeeddadu ahayn ayada ee la rabo in shay xaaraana lagu xeeladeeyo fiiri ninkaanu gabadhan guur kama rabo iyo dhaqan waa lagu nikaaxina habeenu la seexana ama maalin waa soo dayna waa fura ninkii hore inuu xalaal noqotuu rabaa ninkii horeeto maadaama ilaahay ka xarimay mar hadduu saddex ku furo inuu toos u guursado waxaa la soo marsiinaa waxaan guur ahayn laakiin muuqaalka guur uga eg waa xaaraan nabigu wuu nacaladay ninkii horena xalaal ugu noqome ma ugu noqonaydo xalaal ugu noqon me ilaa waa shay nabigu lacnaday waa dembi kabiire ah maahan xataa dembi saqiira ilaa calaamadaha lagu yaqaan dunuubta kabiirada waxaa ka mid ah in la lacnado ayaa ka mid a calaamadaha lagu yaqaan culummada mucaasiriinta rabbaaniyiinta waxay yidhaahdeen mucaamalo kasta mucaamalo kasta oo qofku markuu gelaayo uu u sameeyo shay xaaraana inuu ku xalaashado waa nuucaas mucaamalada waxaa la rabaa ayada inaad u qasado hadday xalaal tahay laakiin ayada uma socotid shay alla kaa xarimayaad u aad u aadi rabtaad u maree ayada dan kama lihid waa nuucaas nabigu nacladay waa nikaaxu taxliil oo tu- tusaale maxaa ah waxay yidhahdeen ninkaanu lacagu bankigan ka rabaa bangiguna lacag inta dayniyo qardi xasana ma siinaayo dhihi maayo to- shan iyo tobankan kun qaado ku soo danayso anaa ilaahay ajar ka raadsaaye iikan dhihi ma waa ba- waa ganacsana bankigan hadduu yidhaahda shan iyo tobanka kun i dayni aan hadhow kuu keena toddobiyo toban kun oo doolarna waa la wada ogyahay inay xaaraanta oo ribata oo dadka dhanaa fahmaa kaas taasuu rabaa marka inuu xeeladeeyo fiiriya shan iyo toban kun oo dayna inuu qaato hadhowna toddobiyo toban kun keeno uu rabaa inuu waddo u soo maro intaas waxaan ahayn ma rabo tukaankaanu u tegaa markaasuu leeyahay tukaan le niyo bankigaasaan lacag ka rabaa mana isiinayo lacagta haddaan idhaahdo shan iyo toban kun isii toddobiyo toban kun aan kuu keeno wuxuu leey ribo weeye cad ma rabo waxaan rabaa marka inaad arrintaas ila xeeladaydo waxaad samaynay badeeca shan iyo toban kuna iga- iga qimo caanahaas meeqaad galayda intaas toban kartoon soo deji saliiddaas meeqaad galay labaatan kartoon soo deji markii shan iyo toban kun badeeca meeshaas ii saar dhulka lasoo dhig haye waa meeca badeecadaana waa shan iyo toban kun oo doolar bankigan u tegaa shan iyo tobanka kun markay kuu dhibaan jeegga kuu jaraan jeeggaad isiinayd anugu badeeca ma rabo ha he, anigana hadda badeecadayda maanta onaad kala firdhinaydayna adigana xoogaan ku siinaa khalaas bankigu tegaa ila badeecadaanaan raba aawa badeecadee nakin qofku ku soo dara badeecadee waa shan iyo tobankan jeegii jeegii jara marka bankii hoo ware badeecadan waa meeqaad ku heshiideen ninka shan iyo toban hoo shan iyo tobankii kun dukaanlaha loo dhiiba waa iska tegaa midkan bankigu markaasuu leeyahay dukaanlihiiyu ka qaadada sii jeegga warya sii jeegga ma ribin anuu ad og tahay waana kuu sheegay waryaa alaabtaydi maanta o dhan kala firdhaydaye shan boqoloo dollar ii ii reeb haye waayo waa kuu reeb shan iyo toban kun badeecad ma- alaabtiiya dib loo rasayna marka fiiri bangigana muxuu leeyahy bangiguna lacagta markuu ka subo muxuu leeyahy toddobiyo toban kunaad keeni ha lagu qora Aa, toddobiyo toban kunoo doolaraad keeni aa ku qoran kanuu jaagiisaanu qaadana shan iyo tobanka kuna toddobiyo tobanka kuna hadhow iska geyna badeecadan un baqaarka laga dejinayo waxba ujeeddo lagama lahayn waxaa lagu xalaalaysanayay ribada alla xarimay aa lagu xalaaladaysanayay soo uma jeedid marka waxay yidhahdeen culummadu waa nafsu dariiqaas dhammaan mucaamalo kasta oo ayada aan loo socon ee xaaraan loo socdaan waa sidaas Aa, mucaamalo kasta waxaa la rabaa in si toosa qofku u socdo ee shay alla xarimay uusan xeeladaysan shay alla xarimay waa inuusan xeeladaysan qofku shayga haddii alla kaa xarimo waaba laga hara ee lama xeeladeeyo Aa, lama xeeladeeyo shay alla xarimay marka gabadhii saddex daqaa ka dhacday ilaahay wuu ka xarimay Ah, falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra ma u xalaal ahan ilaa ay nin kale guursato nin kale uma ogola inuu haystuu raba ka harima marka ninuu la heshiina u leeyahay ta guursatid oo wax guursaa iska dhigtid oo habeen la seexatid iisoo daa Ah, iriduu taagan yahi orgi xumo oo waxa weeyaan lasoo cariyeystay inta hal mar ku fadhiisuu soo dayna Ah, marka ataysow mustacaar uu yidhi nabigu ma taqaanaan orgiga xunkaa lasoo cariyeystay lacana allahu tays almustacaar Ah, orgiga xumo la cariyeystay naclad allah ku rido qoysmu abaara ku dhacday xoogaa ariga u jooga roobaa da-ay arigii inuu orgi helo se lama rabo qoyskan dariskaa orgi laga soo barya Ha, si ariga u rimo sanadan marka bal fiiri qofkan Ah, waa orgigaas un cidda qoyska laga soo qaatay nuucaasoo kale wey marka guur maaha waxaas guur maaha fain dallaqaha gabadha hadduu ku furo alaaan saddex lam taxila lahu xalaaluma ahan ilaa bacda wujuudi khamsati sharaa'ida shardiyaalo shana la helidooda ka gadaal maahane inqidaa'u ciddatihaa ciddadeedu waa inay ka goodo minhu ninkan koow wa taswiijuha waa inay guursato bikayrihi asaga kayrkiis waa labo taswiijan saxiixan maaha mid faasida mid oo masaafa hadduu yahay eberwey waxba xalaal ku noqon maayaan labaatan masaafa hadday guursato xalaal ugu noqonmi maxaa yeele guur maba ahanba kaas midkan xunkaaha nabigu nacladayna waxba xalaal ku noqon maayaan waxaa la rabaa nin guur ka raba nin isagu guur ka raba in weligeed ku nikaaxiyo una galmoodo saasaa la rabaa waa laba shardiyo fiiri wadukuuluhu waa inuu u galmoodo bihaa haweenayda wa isaabatuhaa oo uu asiibo waa isku macne dukuulka iyo isaabadu waa hal macno wa dukuuluhu waa inuu u galmoodo bihaa gabadha wa isaabatuhaa iyo gabadhii la asiibideeda weeye waxa weeyaan xashafada waa inay maxallu taranka ku qarsoontaa inta xashafadahana xukunku ku xidhan yahy intaa xashafada ama birgooyada waa inay gudaha gasha intaasaa xukunku ku xidhan yahy intaasaa xukunku xidhan waa saddex wa baynuunata baynuunatuha inay ka baa-into minhu ninkan waa baynuunadaa hadda waa wuxuu ula jeedaa ama dalaaq halaafa ay uga baa-ineen ama khulciyay uga baa-ineen ama inqidaa'u lciddati fi dalaaqi rajciyi uga baa-ineen saddexdaasay mid uga baa-ineen imaa bidalaaqi اhalaaثi aw bikhulcin aw biinqidaa'i اlciddati fi dalaaqi rajciyi saddexdaas mid waa inay uga baa-into imaa bidalaaqi اhalaaثi aw bikhulcin aw biinqidaa'i اlciddati fi dalaaqi rajciyi saddexdaa mid waa inay uga baa-into inuu saddexba ku fura inay iska qulucdo iyo inuu intee dalaaq rajciga ku furo ciddadu dhammaato waa tii afraad baynuunada marka waa inuu furo weeye wainqidaa'u ciddatiha ciddadeeduna waa inay ka dhammaato minhu ninkii dambe shantaas arrimood markay soo marto kadib ninkii waa isguursan karaan guur xalaala waa isguursan karaan faslun fii bayaani axkaami aliilaa iilaaga axkaamtiisa la caddaynteeda fasalkiisii weeye iilaaga macnihiisu waxay tahay ninka oo xaaskiisii ka dhaarta oo uu ku dhaarta inuusan u galmoonayn afar bilood wax ka badan afar bilood wax ka badan waana xaaraan sidiisa ma bannaano maxaa yeele waa iidaa ilaahii weyna subxaana wa tacaala wuxuu amray dumarkii wanaag in lagula dhaqmo wa caashiruuhuna bilmacruuf marka asna wuxuu ku dhaaranayaa afar bilood wax ka badan inuusan u galmoonayn waa iidaa waa dhibid والذيiنa يؤdوuنa المؤمiنiiنa والمؤمiنaaتi بغayri ma اkتaصabوu فaqad اxتamalوu بهتاaنا وإثمa مubiiنa marka dembi weyn uu dusha saartay waana ظaalim ilaagu waa xaaraan xaaskan wuxuu la dhaqan wanaagsan inuu kula dhaqmaa la rabay asna wuxuu ka dhaaraa inuusan u galmoonayn marka waa iidaa iyo dhibid uu dhibayo wey للذiina يؤلوuna min نiصائiهiم تarabuصu aربacaةi أشهر fain faaءوu faإna الlaha غaفuur رaحيim marka waa dembi hadduu toobad keeno se ilaahay waa u dhaafaa dembiga marka dhaarta oo ninku xaaskiisa ka dhaarto wax afar bilood ka badan kaasaa waxaa la idhaha iidaa kaasaa waxaa la idhahdaa iilaa hadduu ka yar yahay iilaa lama yidhaahdo waydaa xalafa ninkii hadduu dhaarto allaa yada'a inuusan u gelmoonayn ayuu ku dhaartay sawjatow xaaskiisa mutlaqan wadcan galmoosho mutlaqan la itlaaqay oo aan lagu qaydin waqti aw amase muddatana lagu qayday muddadaasoo tasiidu ka badan calaa arbacati ashhurin afar bilood fa huwa ninkaasu muulin waa mid dhaartay oo dadka aayadda suuratulbaqara sheegayduu ka mid yahay waydaa xalafa ninkii hadduu ku dhaarto allaa yadaa inuusan u galmoonayn sawjatow xaaskiisa mutlaqan wadcan galmoosho mutlaqan la itlaaqay oo aan lagu qaydin waqti uu ku dhaarto wallaahan u galmoonayn uu yihi ow amase wadcan galmoosho muqayadan lagu qayday bimuddatin wey ama mid muddo lagu qayduu ku dhaarta muddadaasoo tasiidu ka badan calaa arbacati ashhurin fa huwa ninkaasu muulin horta waa nin dhaartay oo aayaddaasuu soo gelayaa wa yu-ajalu waxaa lagu muddaynaan lahu ninkaas in sa'alad gabadhu hadday weydiisato daalika muddayntaas arbacata ashhurin afar biloodaa lagu muddaynaa waxaa la leeyahay afar bilood gudahood gabadha ama ku laabo dhaartiina ka kafaaro gudo amase iska fur ku cayaari maydoo dhibi maydida afartaasaa lagu muddayna wa yu-ajalu lahu ninkaas waa la muddaynaa marka in sa'alad daalika shardi uma ahan su-aasha gabadhu in afar bilood loo qabanayo laakiin waxay su-aashu shardi u tahay in la dalbo oo ninka laga wax laga dalbo gabadhu haddaysan qaadiba u tegin ee marka uu dhaarto ay muddadaas meel ku qorato afartii bilood markay dhammaato ay tiraa ninkan waa iga dhaartay afartii bilood maalin hible laga bilaabo iga dhaartay muddadiina waa dhammaatay hadday sidaas tidhaahdo khalaas hal daqiiqo damo fursada la siima mar hadday arrintu sidaas ku caddaato oo uusan inkirin waxaa leeyahay hadda ama u galmo ama fur aa laleeyahy marka muddadaas inay socoto shardi uma ahan inay marka hore qaadi u tagto shardi uma ahan ayadoon qaadi u tegina iska soco muddadu laakiin su-aashu maxay shardi u tahay in ninkii inta loo yeedho la yidhaahdo gabadha ama ku laabo ama fur taa shardi waxa inay soo dacwood waxa way nin iyo xaaskiis aan soo kala dacwoon haddii cidnama dhex geli karto marka arrintaas in laga dalbo oo qaadigu ka dalbo shardi waxa inay gabadhu weydiisato amaa muddada muddada shardi uma ahan inay weydiido ayadoon weydiin ayay muddadaasu bilaabanayn saas darteeda ayadoon qaadi weli tegin haddii afar tiblood go'do khalaas markaas bay tiro ama hay furo ama ha soo laabto horaa la leeyahay ama hadda laabo ama hadda furaa la leeyahay ee la dhihi maayo afarta bilood hadde ma aadan weydiisana haddaa la bilaaba la dhihi maayo afarta bilood waxay ka bilaabanee maalinku dhaartay halkaasay ka bilaabaneen haddii ay xaaskiisa ahayd oo gabadh uu qaba ay ahayd markii uu dhaartay ka bilaaban hadday rajciye ahaydna markuu rajciyaystay kaay ka bilaabanay ilaa rajciyada iyo xaasku waa isku mid masaa'ilka intooda badani wa yu-ajalu waa la muddaynaa lahu ninka in sa'alaad hadday weydiisato daalika muddayntaas arbacata ashhurin afar biloodaa lagu muddaynaa uma yukhayaru waxaa la kala dooransiinaa ninka bayna alfay-ati noqosho oo u gabadhii ku laabto iyo wa takfiiri kafaara gudasho inuu laabto kafaara guto koo waa dhinac awi talaaq iyo inuu furo labada mid dooraa laleeyahy ama gabadhii ku laaba dhaartiina ka kafaaro gudo amase iska fur labada kala dooro fa in imtanaca hadduu diido dallaqa calayhi waxaa ka furaa alxaakimu xaakimka xaakimkaale hal dalqaan uga furay hebel bilxaaska saasuu leeyay qaadigu macno weynu ku fadhiya iyo xaakimku haddii xaakim la waayo xuquuq badan ayaa dayacmayda xuquuq aad u badana dayacmayda haddii xaakim la waayo imisaa dad isku dhiban imisaa gabdha la dulminaa oon xaqoodii wax difaacaya la arag cid kaloo difaaci kartaana ma jiro culummadu waxba kama qaban karo haddii adduunka dhan culummada og joogtaa isku timaado gabar nin kama furi karo saa ilaahayba ma siina waa mas-uuliyadaan allaba siin laakiin qaadiga mas-uuliyaddaasu iska leeyahy waxaa dhacda arday yar inuu yahay qaadiga soo ma jeedin laakiin awood uu leeyahy inuu furo asagu waa mas-uuliyaduu leeyahay asagu soo ma jeedin marka qaadigu macno weyna uu ku fadhiya qaadiga sharciga aan sheegaynaa midkaan xunka aho talyaaniga kama hadlayno afarta qodob yaqaan oo talyaaniga kaas waxba qiima ma leh marka waa noocaa faslun fii bayaani axkaami dihaar dihaarka axkaamtiisa la caddayntiisa fasalkiisi weye wadihaaru dihaar dihaar maxaa la yidhaah wadihaaru dihaar an yaquula rajulu ninku waa inuu ku yidhaha lisawjati xaaskiisa anti adiga calaya korkayga ka dahri ummi hooyaday dhabarkeedaad igala mid tah waa noocaas dihaar waxaa la idhaha ninkoo xaaskiisa yidhaahdo hooyaday dhabarkeedaad igala mid tah oo hooyadiis dhabarkeedu waa ka xaran ninka inuu xaaskiisii marka ku shabaho sidaasoo kale weeye wadihaaru dihaarku an yaquula rajulu ninku waa inuu yidhaahdo lisawjatii xaaskiisa anti adiga calaya korkayga ka dahri ummi hooyaday dhabarkeediioo kalead igala mid tahay waana xaaraan qacan ah waa xaaraan qacana waa munkar aladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim maa huna ummahaatihim in ummahaatum ila laa-ii waladnahum wa innahum la yaquuluuna munkaran min alqowm wa zuuran marka waa munkar waa zuur xaaskiisi uu la seexanayey inuu yidhahdo hooyaad la mid tahay waa munkar waana zuur waana dembi iyo been abuur waa xaaraan marka waa xaaraan qadcana ma bannaana haddii marka uu saas yidhaahdo faydaa qaala hadduu ku yidhah lahaa xaaskii daalika hadalkaas walam yutbichu uusan raacsin bidalaaqi dalaaq saara wuxuu noqonayaa caa'idan mid ku laabtay islaamtii hadalkaas markuu afka ka soo baxo hadduu dalaaq daba dhigo oo yidhah waana ku furay khalaas waa kala hareen asagu waa dembaabay laakiin islaamtii waa kala hareen wax kale lagama rabo hadalkaas ku hadlay waa ku furayna kuma darin marka waa xaas ahaanu u haystaa marka mar hadduusan ku darin waa ku furay xaas ahaanu u haystaa kafaaratulcudma aa ku waajibayda marka kafaaratulcudma aa ku waajibayda fa idaa qaala ninku hadduu yidhaah lahaa xaaskii daalika hadalkaas walam yutbic uusan raacsin hu hadalka bialaaqi dalaaq saara ninkaas wuxuu noqonaa caa'idan min zawjati nin xaaskiisu ku laabtoo xaas ahaan u haysta oo sawjanimo u haystuu noqonaa saasuu noqonaa walazimatu waxaana ku waajibayda alkafaaratu kafaaro walkafaaratu kafaaraduna waa tartiibtanu takyiir maahan ma kala dooro karo wuxuu rabo ma samayn karo sidaanay u kala horaydaan looga rabaa walkafaaratu kafaaradu cidqu raqabatin waa qoor la xoraynteed raqabadaasoo mu'minatin ilaahay rumayday raqabadaasoo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebaha ceebaha almudirati dhibayda bilcamali shaqada iyo walkasbi shaqada waxaa la rabaa inuu xoreeyo qof muumin ah addoon muumin ah ama addoon mu'minad ah oo ceeb shaqada dhibayda ka nabad gashay ceeb shaqada dhibayda lug mala'a gacan mala indhaha mala dhegaha mala wax ceeb ah oo shaqada dhibaya waa inaysan lahayn oo qof caadi u shaqaysan kara ay tahay oo mu'minad ah taasuu xorayna wax kalena laga yeelima isagoo taas awooda walkafaaratu kafaaradii cidqu raqabatin waa qor la xoraynteed raqabada mu'minatin ilaahay rumayday raqabadaasoo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebaha ceebaha almudirati dhibayda bilcamali camalka iyo walkasbi shaqada fa in lam yejid hadduusan helin oo raqabadii addoonkii ma hayo dhaqaalo lagu gadana ma hayo amase waaba wakhtigan hadda aan joognooo kaleo raqabadii ayadeedanba soo helayn haddaad dhaqaalo kasta haysato oo maba joogto hadda lamaba hayaba marka haddii uusan heli karin fa siyaamu shahrayni fa calayhi korkiisa waajib waxaa ku ah siyaamu shahrayni laba bilood soonkood labada bilood oo mutataabicayn oo isku xiga laba bilood oo isku xiga oo bilahaas hilaaliga ah ayaa laga rabaa hadduu maalin afuro waa soo bilaaba hal maalin hadduu afuro saas darteeda waxaa la rabaa inuu bilaabo wakhti uu isku xiji karo da ramadaan oo ay ka dhiman tahay hal bil haddaad bilowdo kafaaradaas iskuma xijin karti xale ramadaanaa soo dhexgela ciida haddama dhexgeli oon soonku ansixin ama ciiddii kaloo soo socota aad bilowdo oon laba bilood ka dhimanayn ma kuu ansaxayo waxaa la rabaa inaad bilowdo wakti labada bilood la soomi karo saasaad yeelaya haddaad safarto oo aad afurto waa soo bilaabay yaa ku yidhi safar adaad doortoo safray laba bilood oo isku xigtaa lagaa raba fain lam yastadic hadduusan awoodin kii mudaahirka ahaa oo dihaarka sameeyey laba bilood soonkood hadduusan awoodin ama waa soomi kara laakiin iskuma xiji karo fa itcaamu sitiina fa calayhi dushiisa waxaa ahday itcaamu sitiina miskiinan lixdan miskiin la quudintood kullu miskiinin miskiin kastaaba mudun ayuu ahaaday miskiin baa hal mudu siina waana inuu lixdan kala siiyee lixdankii mud hadduu hal miskiin siiyo ma ansaxaydo waxaa la rabaa lixdan miskiinoo kala duwan inuu kiiba mud siiyo maahan in la leeyahy lixdan mud adugu bixi ciddaad rabto siiya maaha waa lixdan miskiin kiiba inuu mud siiyo sida xanafiyadu leeyihiin maaha ayagu miskiinka ay bimacnaa mud ka dhigayaan marka lixdan mud iska bixi wey meesha rabta ku bixiyo lixdan mud masaakiinta siyay ku leeyihin oo meesha sitiina miskiina sitiina muddan ay leeyihin marka mana ahana waa sitiina miskiina sitiina miskiinan wey lixdan miskiina lagaa raba walaa yaxilu xalaal uma ahan lilmudaahiri ninkii xaaskiisa dihaaray wad-uhaa loo galmooshadeedu xalaal uma ahan xataa yukafira ilaa uu kafaaro guto ilaa uu kafaarada iska bixiyaan xaaskii waa ka xaaraan waa ka xaaraan hadduu u galmoodo waa nin xaaraan ku dhacay xalaal uma ahan xalaal uma aha faslun fii bayaani axkaami alqadfi wallicaan licaanka iyo qadafka axkaamtooda axkaamtaas la caddayn la caddaynaya fasalkeedii weeye ninku haddii ama gabar rag iyo dumar waa isku mide qofku haddii uu qof muslin ah oo dhowrsan uu zina ku tilmaamo oo yidhaah waa zaani waa qof dembi weyn ku dhacay hadduusan afar markhaati u keenin qofkaanuu zinaysana ousan dhihin afar markhaatiyaan u hayaa inuu zinaystay waxaa xaq uu u leeyahay qofkii la qadfay oo zinada lagu sheegay inuu yidhaahdo xadkaa la iga oofiyo siddeetan karbaasha la iigu dhifto uu xaq u leeyahy waa xaq qofkuu leeyahy hadduu ka cafiyo waa ka cafi kara laakiin hadduusan ka cafina yidhah la iigu dhifto siddeetan karbaashu xaq ugu leeyahy waana xaq qofkuu leeyahy afar markhaati haduusan wax kaleeto ma jirto laakiin ilaahay waa mid naxariis badan sababtoo ah qof islaameed oo afar markhaati aysan kula dul taagnayn markuu sinaysanayey waan sinaysana xaakaa keena haddaad xataa saddex idinku a ku aragtaan haddaad tidhaa waa zaanig afar keena lagu leeyahy haddii kale siddeetan karbaash dhabarka u keen marka ma iska aamusta xaaku dhiba dhib maa ku haysta ma iska aamusta khiyaanad leeda ma iska aamus ilaa sharcigiyaaba sida ku yidhi waa iska aamuse laakiin ninkii xaaskiisii hadduu zina ku arko afar markhaatina uusan haysan ma aamusi karo ilaahi weynaa marka faraj kale u sameey ilaahi weynaa waa mid naxariis badane ninka iyo xaaskiisa waddo kale u fura ninkii xaaskiisa yidhaha waa sinaysatay afar markhaati keenaa laleeyahy ma hayo hadduu yidhaahdo karbaash u kaalayaa laleeyahy haddii kale licaan u kaala marka intaasaa loogu dara licaana loo ogoliye licaana loo ogoliye والذيiنa يرموna أزواaجهم ولم يkن لaهم شهداء إلا أنفسهم فشhهاaدة أحadهم أربع شهاaدات بالله maadaama xaq gaara uu ku leeyahay ousan iska aamusi karin hadduu yidhaha xaaskayguu zinay ku dhacday waxaa laleeyahay afar markhaati keen hadduu waayo waxaa laleeyahay licaan u kaalay haddii kaleeto taasuu marka baabkaanu ka hadlaya ninkii yidhaha xaaskiisa waa sinaysatay uu baabkaanu ka hadlaa faslun fii bayaani axkaami alqadfi qadaf macnaheedu waa in ziro qof lagu tilmaamo wey qadafka iyo licaanka axkaamtiisa axkaamtaas la caddaynteeda fasalkeedii wey wa idaa rama rajulu ninku hadduu ku tuuro zawjatow xaaskiisa bizina zino waa sinaysatay uu yidhi xaaskiisii facalayhi waajib waxaa ku ah xaddu lqadfi qadafka xadkiisii dushiisa waxaa ahaaday xadkii qadafka oo ah sideetan karbaash dushiisa waxaa ahaaday xadkii qadafka oo ah siddeetan karbaash ilaa an yuqiima inuu soo taaga maahane albayinata markhaatiyo afar nin ah markhaatiyaalkuna ka yar laga yeeli maa oo yulaacina ama uu licaantamo licaantankiyaana loo sheegaya ko waa la wacdina marka hore marka la wacdiyo oo cadaabka alla looga sheekeeyo la leeyahay arrintaas ka joog hadduu ka joogi diido gabadhaa la wacdina bal ka waran hadday tidhaahdo waa iga been sheegayaa xukunkiyaa la bilaabaa masaajidka jumcada lagu tukado mimbarkeedaa halkaasaa la keena salaada casir oo jumca hadday tahayna galab jumcaadna ka sii fiican fa yaquulu wuxuu leeyahay qofkii oo qaadifka ahay oo xaaskiisa qadfay wey fayaquulu wuxuu leeyahay qaadifkii xaaskiisa qadfay cinda alxaakimi xaakimka agtiisa qaadiga agtiisa fil jaamici masjidka jaamic ahe jumcada lagu tukado calalmimbari mimbarka korkiis asagoo ku sugan halkaasaa la saara waxaa la rabaa haddii uu been sheegaya in cuquubadiisu soo degdegto hadduu beenaalo yahay in cuquubadiisu degdeg ugu dhacdaa la rabaa oysan sooba daahin asaga dhanba saasaa la rabaa marka mimbarka korkiisa fii jamaacatin koox jamaacada minannaasi dadka ka mid a keligiis laga yeela koox jamaacaha meesha la keena wuxuu leeyahay ashhadu billaah allaahan ku dhaarana uu leey ashhadu billaah allaah waxaan ugu dhaaranaa annanii aniga la minasaadiqiina dadka runta sheega mid ka mida inaan ahay fii maa shay aan runka sheegaa ramaytu aan ku tuuray bihi shayga zawjatii xaaskayga fulaanata heble ah oo mina zina zina ah shayga aan ku sheegay oo zinada ah dadka runta ku sheegay inaan ka mid ahay aan ilaahay ugu dhaarana haddii caruur jiro marka oo uu iska anfinayo wuxuu ku daraa wa anna haadaalwalada carruurkaanuna mina zina zina xaggoodu ka ahaaday walaysa minii xaggayga kama ahaanin oo ma aan dhalin carruurkaas intaasuu ku daraa afar gooruu ku soo celina intaas afar goor ashhadu billaah annanii min asaadiqiin فيma ramaytu bihi زawjatii fulanata min الzina وأna hada اwalada min الzina walaysa minii afar gooru ku celina markuu afar goor ku celiyo wayaquulu wuxuu leeyahay fi اlkhaamisati marka shanayda bacda an yacidahu marka marka afar uu marsiinaya afka la qabana qaadiga xaakimka afka qabana qaadiga ula war joog war waa midii waajibinayday midan shanaad war ka fiirso ad u wacdina si qofka naarta looga celiyo hadduu been sheegayo marka uu wacdiyo qaadigu marka wa yaquulu wuxuu leeyahay fi lkhaamisati midda shanayda bacda an yacidahu lxaakimu xaakimku markuu wacdiyo ka gadaal hadduu wacdigaas ku joogsa diido wuxuu leeyahay wa calaya korkayga ha ahaato lacnatullah ilaahay nacaladiisii in kuntu haddaan ka mid ahay min alkaadibiina dadka beenta ka sheega gabadhaas oo iyadoo zinaysan aan zina ku sheega lacnadii allahaygu dhacdo uu leeyay wayatacallaqu waxaa ku tacalluqa bilicaani licaankiisa khamsatu axkaamin axkaam shan ah shan xuguna ka ratibmi oo ka dhalane hadalkaas uu ku hadlay shan xuguna ka dhalane suquudulxaddi xadkii inuu ka dhaco canhu xaggiisa waa kan ugu horeeya kow axaduhaa kan ugu horeeya shanta axaduhaa midkee suquudulxaddi xadkii waa inuu ka dhaco canhu ninkaas xadkii siddeetanka karbaashaha hadalkaas uga dhacay shantaas goor uu dhaartay waani kan labeeya wujuubulxaddi xad inuu ku waajibo calayhaa cala zawjati zawjadii xad aa ku waajibaya xadki waa xadkii zinada xadkii zinada aa ku wajahanoo ku waajibayao dul taagan wahaani kan labeeya wujuubulxaddi xad waa inuu ku waajibo calayhaa cala zawjati wathaalid midka saddexeeya wa zawaalulfiraash waa in guurkii suulo guurkii waa inuu suulo firaashku waa guurki waa nikaaxi firaashkii waa inuu suulo culummada gobolna waxay ka cabiraan alfurqatu lmu'abada waa kala tag aysan dib dambe xalaal iskugu noqoyn xataa hadduu yidhaa beenan ka sheegay gabadhaan xaaskayga huma sinaysan aniga ha laygu dhufto siddeetankii karbaash siddeetankiisa karbaashna waa lagu dhufanaa gabadhaanuna weligeed dambe xalaal uma ah tan waa kala hareen furqa abadiya la yidhahda weligeed dambe xalaal u noqon me xataa toban nin hadday soo guursato xalaal dambe u noqon me marka waa arrinta saddexaad oo ka laasimayda raabic arrinka afraad waa nafyulwalad waa carruurkiina inuu ka afoobo mar dambe carruurkaasuna kuma abtirsanayo ma bannaana in loogu abtiriyo carruurkaas waa ka anfoomay waa iska anfiyey shan waa taxriimu xaaraamtinimayn calal abadi weligiis ayuu xaaraam ka yahay oo gabadhaas dib dambe uusan u guursan karin shantaas weeye shantaas weeye marka shanta fiir sida loo tiriyey xadkii asaga waa ka dhacay kow ayadaa xadaa ku waajibay labo nikaaxii waa suulay saddex carruurkiina waa ka anfoomay afar dib dambena uma guursan karo wa hadda ha ka furantee dib dambe xalaal ugu noqome shan wey wayasqudulxaddu xadkii la yidhi ayadii ku wajahanyoo dul taagan yahay ayaduna waa iska ridi kartaa waa kana ilaah waa naxariis badan yahay diintuna waa cadaalad rag iyo dumar wayasqudulxaddu xadkii waa ka dhaca canhaa gabadhaas bian taltacina inay la licantanto ninkan inay la licantanto la lacnatanto sidaasaa xadkii uga dhaca day diiddo xadka waa laga oofina wayasqudu waa dhacaa alxaddu xadkii canhaa zawjadii waa ka dhacaa bian taltacina inay la licantanto ayuu uga dhacaa oo fataquula ay tidhaahdo ashhadu billaah allahan ku dhaaranaa anna fulaanan hebel haadaa oo kana ninkan hebela la minalkaadibiina beenaalayaalkuu ka mid yahay fii maa hadal ayuu been ku sheegay ramaanii uu igu tuuray bii hadalka oo mina zina zina ah hadalku igu soo tuuray oo zinada ah kuwa beenaalayaalkau ka mid yahay oo beenta iga sheegay saasuu ka mid yahay arbaca maraatin afar mar ayay saas ku dhaaraneen afar mar haddii weliba carruur jirana waa ay ku dareen wa anna haada alwalada minhu laa min kayrihi ayl carruurkana asagaa dhalay meel kale kama imaan waa ay ku dareen haddii carruur meesha yaallo carruurkana asagaa dhalay meel kale kama imaan afar mar ay ku celineen intaas ashhadu waxaan ku dhaaranaa bilaahi allah ana fulaanan hebel haadaa kan ah la min alkaadibiina beenaalayaalka inuu ka mid yahay fii maa hadaluu been ku sheegay ramaanii bihi uu igu soo tuuray oo mina zinaa zinaa arbaca maraatin afar mar ayay sidaas leedahay wa taquulu waxay leedahay fi lmarati alkhaamisa marada shanayda bacda an yaxidaha markuu waaniye ka gadaal alxaakimu markaas qaadigu waa wacdina midda afraad markay dhaarato tan shanaad intaysan ku dhawaaqin afka qabana qaadigu joog macnaa af gacanta ka saari maa gabadh islaam ajnabiye ee macnaha wuxuu leeyahay jooji bal horta aan wax yar ku idhaahdee afkuu kala hadla bal wax yar jooji hadal aan wax yar ku idhaahdee markaasuu wacdina si hadday been sheegayday ay cadaabka alle uga joogsato wuxuu leeyahay war xad adduunka lagaa oofiyo cadaabka aakhiraa ka daran uu leeyay xad adduun cadaab aakhiraa kaaga daran ceeb adduun cadaab aakhira kaaga daran wer joog saasuu leey waxay leedahay wa calaya marka markii shanaad hadday wacdigaas ay waxba ku qiro diiddo wa calaya korkayga ha ahaato hadabullaah ilaahay caradiisa in kaana ninkaasu hadduu ka mid yahay min asaadiqiina dadka runta sheegay oo zinada uu igu sheegay run hadduuba sheegayaa cara allah igu dhacday leed marka hadal adag weeye waa dhaar aad u adag weeye wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed